Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo ku shaqeeya duruufo kala duwan si ay u maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba. Haween badan oo ku nool magaalada Jowhar iyo tuulooyinka u dhow ayaa ka shaqaysta iibinta cawska waxa ayna ii sheegeen in ay kasoo maraan dhibaatooyin badan isla markaana dhaawac kasoo gaaro xilliyada ay ku guda jiraan guritaanka cawska. Haweenka ayaa ii sheegay in aysan ka helin lacago ku filan noloshooda iibinta cawska isla markaana u baahan yihiin in laga garab qabto loona sameeyo fursado shaqo abuur oo ay kaga maarmi karaan iibinta cawskan.
orkoy cabdi meeshaaniitii aan cawsaa soo gurnaay suuqaan caws ka eegnaay yaay afar iyo labaatan saac waa iska fadhinay maalmaa barkeeda waa xareynaa cawska wax naga gadanaayo ma leh waxaan u baahnaay inaa cows leela soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin yaahe waa iskarafaasannahay anaka coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqayna coosa daawayna jibaalaan dhaweynaay jibaalkii markaan dhawnanay saas lacag waa ku seelaynaa cooskiina maalmaha keegnan haddaanaa la gadi waay waa iska xareynayna saas xawadii ilma waa u ku seexinay waxun u hayno si degdeg naaga soo gaara silaan cooslee u nahay coos baan ku shaqaystahay wax kaloo qabta ma laha baay waan haasaay meelaan wax ka gaysan ma laha nimankii waa beeray nufulowaan unkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay nagarwaan ninkii nuus nagarwaay meelaan wax ka kaysano malahastaa tabardarna waan haasaay cooskaan waxaan keenay duurka huwiga dhexdiisa hirqiisaan kasoo guuray nacaas lee qabsadaa bahar lee qabsadaa meel duur oo jaq aan galay shaqadeenii dhan waa buuq shaqadeen dhan coos kale ee buuq shaqa kale ma u qabti baani shaqa kale nin yeelaay malaa cooskaan lee shaqadayga eh soddon kun afartan kun oo iska hela afartan kun ilmaa iskil bibiyeysta hadda saagan saacadaan tum iyo koob saaca meeshaan fadhiyay as coos i yaalaay ilmiyada waxa iiga sugowaan wax meel aa keenna mala cooskeeb iyaal aa bee xataa lii dhownam warufiyaalan iskil gurina gacanta iskil goynaynay waa iska qalinay gacanta dhiigaana baxaayo sidaasaan sii shaqaysnay waxaan ka keenay tuluun banaani waxaan oon soo maraay bijaajo nuguurkada bijaajo waa soo waaya beerahan ka soo quraay marka bukit waa helaay marka bukitna waa soo waaya ninkaan soo aaday beera dhexdoodaan ka soo quraay aan ilmihii wax ku siistaay anana garoowaan aybo wax wax isiiyow male muddoaan dhiibiyo waay ulkoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah markoo ilmaha gabaa ii koreen waxbaa ii qabteen masdaan anigoo cooskiiaan qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaayo dadka oo badan xoolaadeeda iyo irleyda iyo tiraan lacag waxaa ii goynay mar konton aa goynay mar afartan aa goynay mar soddon aa goynay sii ku aragtid leewa nafashadii makaabisi laasa magoo magoo cabad magoo ilmaha ka bixi leewa haddii la waayna cabadaas ilmaha isku seexi leewa gaariib wax maka bixi waan dallan ka bixi waanay maxaa ilmihii siini waxaan ka jeedaynaa ma ilaahay cooskaa noo soo reebo oo gacanaa la qabto oo noo la dal yeela aan ku codsanayna waxaan ku sheegayaa cooskaan iyo waatayaal badan baan kasoo maroonaa waaye masaakiiman baa iska nahay cooskaan wax walba oo kusoo kulumno siil waa iska arkeynaa gacmaha waa laqabwaa lagaa gashanaa asoo ununkoo cooskii gacmaha gashanayna inay mas la kulmeyna dhibaatadaasaan aragna markaan beertaan galno osoo anuu leey iga dhig cooskeyga bartaan iyo tuur beertaan kalaa gelayna anaa la soo burina beertaana gelayna waxaa laleey cooskaan daadi cooskaadi cooskiioo adoo arsaq u gasho beerihii hunguri u gashay aa lagaa daadsana rafaadkaasaasoo dadka dadka dhan muslinkan dhanoo meeshan wada joogo arsaqooda ay kasoo doonteen cooskan eray hunguri ay ka doonanoo dadka dad baa soo galaayo oo sii qaadanayo xoolahoosis ka keeno labaatan iyo shan labaatan aalidhaha wixii oo ilmaheyga hunguriyooda noqonayna ayaa laysiina habeenkii iibiya cawska ayaa ah kuwa dhibaato kala duwan kasoo mara guristiisa islamarkaana u baahan in la garab qabto waxaana cawska loo isticmaalaa in xoolaha cunto ahaan loo siiyo iyo qaabab kale